bulshada deegaanka warar dhuumale ayaa ugu baaqeeyay shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom inay deegaanka ay ka saacido sidii ay isu ili lahaayeen isgaarsiin mas-uuliyiin dowladeed ayaa sidoo kale qayb ka ahaa baaqan oo deegaanka kormeerku tegay ugu horeyn odayaasha dhaqanka ee deegaanka warar dhuumale ayaa waxay codsadeen shirkadda hormuudna ka codsadeen in deegaanka ay ka taagto biraha adtiinada siiya si ay deegaanka isgaarsiintu isu wanaagsanaato warar dhuumaleh in ay noo dhisto cariiri waxaa nahaya ateeno in ay noo dhisto ateeno annagoo ku dhib mudadnay annagoo hadda dad nooga sigto mar walba ateena la'aanta darteed hormuud waxaan ka codsanaynaa annagoo u naqaan oo ay tahay horumarinta bulshada inay wax ka qabato codsigannaga inay codsigannaga wax ka qabato mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka gurceel oo ka soo jeeda warar dhuumale iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa waxa ay ugu baaqeen shirkadda isgaarsiinta ee hormuud inay codsiga bulshada deegaanka warar dhuumale ka jawaabaan islamarkaana deegaanka ay gaarsiiyaan isgaarsiin wanaagsan runtii meeshan oo ah deegaan isku tashtay adeegyadiisa bulshada isbitaalladii iskuulladii gacantooda ku dhistay deegaan ballaaran oo bulsho weyn oo runtii baaxad lahu ay ku nooshahay waan ka xunnahay runtii waana wax dee laga xumaado in ay isgaarsiintii oo horumar iyo hormuudba u ah in bulshadu ay hormarto oy bulaasho in ay internet la'aan iyo aysan ka jirin in taleefannadii aysan shaqaynaynin xagga nadweega oo liita darteed waan ka xunnahay runtii xilligan oo dunidu hormartay deegaan intaas la eg oo waxaan kaabayaal bulsho ah oo horumarineed oo ka dhisan aad u jeediin codkayga iyo ku biirinayaa mas-uuliyaddaydaba aan codsi u jeedinaynaa shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaankuba halhays waxaa noo ah hormuud waa horumaryaha bulshada waxaan codsanaynaa oon xooggannaga iyo maskaxdannada ku biirinaynaa iyo mas-uuliyadannada in shirkadda hormuud ay halkan ka hirgeliso anteeno isgaarsiinta ayaa haatan ka mid noqotay nolosha duruuriga ah ee bulshada iyadoona ay dadku intooda badan isticmaalaan aaladaha teleefanada waxaana sidoo kale intaa u dheer in deegaanada gobollada mudug hiiraan iyo galgaduudba aysan inta badan ka shaqaynin lacagaha shilinka ah iyadoona lacagaha lagu kala adeegto ay tahay lacagaha laiskugu diro teleefanada